si-aad ogtay daawud waxaa dawladda soomaaliyeed laga filayay inay tallaabooyin ka qaadaan dhinacyo kala gegedisan iyadoo la fulinayo heshiiskii lagu heshiiyey geedi socodka ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka marka nimanka halkan qolada timi kooxda ammaanka golaha golaha ammaanka halkan yimi waxay nagala hadleen halkan halkay wax marayaan marka waxaan soo bandhignay meelahan kala duduwan ay wax marayaan madaxweynaha ayay la kulmeen iyo prime ministerka aroortii intaa waxaa ku xigay inay la kulmaan golaha baarlamaanka xubno ka socda oo uu hogaamiye ka yahay gudoomiyuhu guddiyo kaloo kala duduwan ayaa la kulmeen waxay doonayeen inay mukaadib cigid ku sameeyaan waxyaabaha noocaasa iyagoo si fiican war badan u qaatay oo oo si fiican uga dhergay halka la marayo ayay tegeen waanay aada ugu ugu riyaaqeen tallaabooyinka soomaalidu qaaday iyo siday socdaan waxaanay nagu waaniyeen in inaan inaan wadajir ogaano in gacmaha la isqabsado in sidaa loo wado loo socdo ilaa la gaarayo sanadka lagu ballamay ee doorashooyinka aada iyo beedmo laba kun iyo lix iyo tobanka marka aada iyo aada iyo aad baan anagu ugu faraxsanayn inay yimaadaan iyaguna aad bay ugu faraxsanayeen saasaa markaa warku lagu dhamaaday waxaad soo hadal qaaday in gacmaha la isqabsado oo midnimo la muujiyo inta laga gaarayo labada kun lix iyo tobanka waxyaabaha ay wateen amaba ay guddigani ka socday qaramada midoobey xubnaha golaha ammaanka waxaa ka mid ahaa in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo markaasi hanaanka labada kun lix iyo tobanka looga gudbayo soo diyaariya arrimahaasi dowladdu maxaa jawaab ay ka bixisay arrimaha dow dawladdu waxay ka bixisay waxa weeyaan in si fiican loo socdo arrinta constitutionka in in committigii la la la sameeyey loogu talagalay in arrimihii kale la wado oo waraaqihii la doonayay ama qaanuunadii la doonayay inay golahu ansixiyaan golaha golaha wasiirada iyo iyo golaha shacabkuba in iyagana lagu tala jiro tallaabooyinka la qaadayana waa loo sheegay marka arrimahaasi golayaasha la keenayana waa loo sheegay wixii soomay waa looga waramay wixii haataan qabanina waa looga rumay wa very important waxa weeye arrinta aada iyo aada iyo waxa weeye inay ku qanceen tallaabooyinka dawladda soo qaaday iyo tallaabooyinka dawladda uqoondaysan ee ay doonaysa inay qaado ilaa la gaarayo sanadka laba kun iyo iyo lix iyo tobanka wixii intaa ka dambeeya sida loo wada socdo way iskeeneen sheekooyinku hadaladii madaxweynaha waxaa aada u support gareeyey dadkii kale ka dambeeyey baarlamanka support gareeyey marka inay dawladdan iyo dadka yihiin dad dad meel ku wada socdo shacab iyo dawladba ayaa meesha uga soo cadaatay laakiinse in wixii xataa khalkhaldan ay jira meeshana aan ka warhayno aan saxayno ayaa ayaa looga warramay dee adduunyadu way ku faraxsan tahay in dawlad baabaaday soo noolaato waxyaalo badanna dadkan way kaga baxayaan hadowgoy lacag badan baa ku baxaysa dhibaatooyin badan baa magaranaysa kasoo jeeda dalkaas soomaaliya marka waxaa in la dambabaso oo si rasmiya loo dhaweeyo cid waliba way dananaysaa
kulankani taariikhiga ah waxa uu kusoo beegmayaa oo kale iyadoo xaalado dhinaca adminimada oo aada u daran laga soo sheegayo goobo badan oo soomaaliya ka tirsan xubnaha golaha ammaanka arrintaasi ma ku wargeliseen iyo inay qaabka ay gargaar uga geysan karaan dadka marka iskugu yimi waxaa kamid ahaa the united nations of course weya lakin dad aada iyo aada baa kasoo qayb galay nimanka u n h c r ka iyo kuwa ku shule abaaraha ayaa kasoo qayb galay marka arrintaasi way ka warhayaan laakiin annaga naftayadu waanu mar labaad soo qaadnay in dhibaatadaasi jirto wixii laga qaban karayana laga qabto inta ka hor baa united nations jamaada qurma ka dhexeysa ay qayridhaan direen qayridhaan bay direen qayridhaan ay direenna jawaabtoodii de waa waa lagu tala jiraa in la helo meelaha qaar baa jira roobo ka raageen laakiin arrintu waxay tahay waxa weeye wadankani wuxuu kamid yahay wadanada adduunyada ugu qaniisan ayuu kamid yahay biyo iyo baad labadii sanadood iyo saddexdii sanadoodba inay soomaalidu qayliso oo jiraa roob la-aan baana dishay oo diraa dadka iyagii baa dhimanaya wax inagu waxaan ka qaban karayno dhibaatada taalla waa dhibaato soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay soomaalidu inay wax ka qabtaan ya inaan dawarsiga ku jiro maaha dadka intiisii badnayd dawarsigii way ka wa way kasoo r way kasoo reynayaan way kasoo bogsanayaan waxa hadhay ee weli sijaanka sitaa waa inaga weeyaan waxa wadankan yaalla dadkao dhan waa ku filan yahay ma suuro gelayso in waxaasoo webiyey badda ku darayaan webiyada aan sheeganay labada ah qaar kaleo ka badan ma jiro anugu aqaano biicadda markaad kasoo bilaada ilaa raasa carboni meel weliba biyay leedahay meel weliba baad bay leedahay ilaahay wuxuu ina siiyey haddii waxba lagu dari waayo oo gacmaha la laabto oo marka raxmadda roobka ilaahay shubayo aqalada la galo marka lasoo baxana biyihii ay badda qabteen ma oohin ubaynu ku jirin waa gartay mudane wasiir dhanka kale marka la eego warbixin ama war saxaafadeed uu soo saaray xafiiska qaramada midoobey ee magaalada muqdisho kulankan ku aadan waxaa xubnaha golaha ammaanka ee muqdisho booqday ay soo dhoweeyeen horumarka dowladda dhinaca maamulada laga sameynayo amaba laga sameeyey maamulka kumeel gaarka ee jubba ee heshiisyada lagu dhisayo maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo gobolada dhexe laakiin haddana intaasoo idil ama in labada kun iyo lix iyo tobanka wax walba sidii loogu talagalay u socdaan waxaa muhiim ah in nabadii iyo xasinoonidii iyadana la sugo marka qorshaha dowladda muxuu yahay aad hor dhigteen golaha ammaanka qaramada midoobey ee ku aadan in aad amniga wax ka qabanaysaan laba arrimood baad ka dhawaajisay mid waa amniga midna waxa weeyaan federal stateska la dhisayo xagga amniga aad iyo aad iyo aad baan u wada soconnaa united nationska waxay tahay waddankan inuu nabad lagu soo dabaalay tahay adduunka ilaahay waxa ugu qaalisan qofka bini aadiga waa nabad wey cunto maaha waa nabad nabad inuu qofku aqalkiisa ku galo kaga soo baxo ilaahiisa ku caabudo masaajidka fadhiisan karo qur-aankiisa akristo caruurtiisa iskuulka geeyo nabadaa ilaahay bixiyey innagaa isku diiday ayaa bini aadamka number one priority number one right-ka qofku leeyahay bini aadamku waa nabad wey waxaad soomaalidu waxaa lagugu salaamayaa nabad baa wey waar cunto ma haysataan maaha nabad miyaa dabeetana caanaha ku xigaa nabadda inagu aynu ceelka ku tuuray haddaan soomarinahay in meel laynooga imato ceelkii in laga soo saaro adduunyo dhan ba inoo soo dhimatayo waa nabad soo celiya olaa maanta timidna kuwaasay madax ka yihiin in nabadii la soo celiyo in bini aadamku heshiiyaan in lasu tanaasulo in wax la wada yeesho goormaynu soomaali ay wax wada yeelan bay arrintu tahay ya goormaynu wax wada yeelashana kol haddaad qof wax wada yeelashaan waa isku tanaasul weyi democracyna waa isku tanaasul weyi waxbaan wada yeelanaynayo sidii adiguna aad waxu bixin lahayd anaan waxu bixin lahaa meel haynoo taalla weeyaan marka nabad haddaanay jirin wax samaysmaya ma jiraan waxay marka annagana laga go-an tahay dan dawladana madaxweynaha lagaga soo bilaabay ilaa baarlamaanka shicibkiisa in lagu dadaalo sidii nabadda loo keeni lahaa haddii dadkaa badanna waan keenayo nabadii inagii baa diidanay dadka aaliyadaa kalena na caawiya nabadda nagu caawiya waa leenahay marka taasi shaqadeedu way socotaa ta kale democratisationka ama federal federal stateka waxay arrin mug weyn ka tahay geedi socodka two thousand sixteenka ayay ka tahay si fiican fiican fiican bay u socotaa wax walba laguma heshiin karo wax walba one hundred percent perfect ma noqon karaan laakiin waxa maanta la sameeyey ee ay prime minister madaxweyneha iyo prime ministerku ka liid yihiin ay horseeda ka yihiin waa wax wanaagsan wanaagsan weeyaan ya laba iyo saddex baa hadhay laba iyo saddexdaana sidii loo loo dhamaystiri lahaa lagu lagu tala jiraa